daryeelka caafimaadka asaasigu waa tan waataa bad lagu gaadho midehii la doonaaye marna waa daruuri lacdiyo roobkuu dooso bixiye joogo la dadaala mooye sahal looma degi karoe caafimaadkaasaasigu waa dan waa daabad lagu gaadho meeshii la doonaaye marna waa daruuri laacdiyo roobkuu doosoo bixiye joogo la dadaala mooye sahal looma degi karoe ka dunida joogo bismillahi raxmaan iraxiim kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee talada dhakhtarka waxaan kaga hadli doonnaa saamaynta caafimaad oo ay cudurrada guud ku yeelan karaan afka waxaa marti inoogu ah doctor cumar sheekh maxamed cadow oo ka howlgala cusbitalka shaafi ee ku yaala degmada hodan sidoo kalena ah hormuudka kulliyadda culuumta ilkaha iyo daamanka ee jaamacadda banaadir anigoo ismaaciil maxamed samatar ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa cabdiraxmaan maawa waa siddeed iyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan gudaha usii gelaynaa barnaamijka balse marka hore waxaan soo dhaweynaynaa doctoorka oo aan leenahay kusoo dhawo gacmo furan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aada iyo aad ayaa umahadsan tahay ismaaciil maxamed samater iyo tiimka kula shaqeeya oo raadiya oo dhan iyo farsamo yaqaanada aada iyo aadaan u salaamayaa aada iyo aadaan mataqaanaa u faraxsanahay inaan barnaamijka kasoo qayb galo oo wacyigelinta oo dadweynaha si lamid ah doctora innagana mawduuca ayaan gudaha usii galaynaa afka waxaa lagu qeexaa qaybta hoose ee foolka inta udhexaysa garka iyo sanka waa marinka cunnada iyo cabitaanka waa halka neefta laga qaato waa goobta uu ka soo baxo hadalka laysku fahmo si loo wada xiriiro halka xayawaankana uu u yahay halka uu soo marsiiyo dhawaqa nimco eebbe waxaa ku dahaaran bishimo habdhismeedka quruxda badan waa gallad eebbe oo inooga baahan daryeel joogto ah oo la-aan inagu keeni kartaa dhibaato caafimaad inkastoo ay jiri karaan cudurro aan ku dhicin afka oo haddana dhanka kala saameyn ku yeelan karaa fiyoobadiisa waana mawduuca toddobaadkan miiska inoo saaran oo aan rabno in hab caafimaad ahaan aan u wada gorfayno doctor cumar sheekh maxamed cadow oo ku gaaroobay daweynta cudurrada la xidhiidha ilkaha iyo daamanka adiguna dhegayste waad inala soo wadaagi kartaa weydiimahaaga la xidhiira ciwaanka miiska inoo saaran oo aan jeclaan lahayn inaadan ka bixin fariin ama cod waxaad inoogu soo hagaajin kartaa eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex doctor mar kale kusoo dhawow bal haddii aad macluumaad guud inaga siiso caafimaadka guud ee afka iyo sida loo dhowri karo
bismillahi raxmaan raxiim mar labaad aada iyo aad ayaan ku mahadnaqayaa su-aalaha aada weydiisanay waa muhiim caafimaadka afka waa wuxuu bini aadamku muhiim u yahay waayo shaqooyin badan ayuu qabanayaa afka waxaa ka mid ah hadalka waxaa ka mid ah calaliska iyo laqida iyo habdhiska oo ilkaha oo ka qayb qaadanaya xataa quruxda qofka bini aadamka ah marka caafimaadkiisu in la ilaaliyo muhiim waaye waxaa markaa jira in loo baahan yahay mar kasta in la ilaaliyo caafimaadka afka markaan leeyahay caafimaadka afkana waxaa weeye ilkihii oo oo suus aan lahayn kulligood suus la-aan ah waxba aan ka maqnayn oo kulligood ay u dhan yihiin sidaa ognahay carruurtan waxay qabaan labaatan ilkood dadka waaweynna soddon iyo labo marka soddon iyo labadaas in la ilaaliyo caafimaadkooda oo suus uusan gelin tan kale waxaa aada muhiim u ah in la fiiriyo oo la ilaaliyo ayadana ama mataqaanaa dakhaatiirtu ay ka hortagaan in awdidda inuu qalad noqdo oo ilkihii lakab uu galo awdidda afkana uu noqdo mid sax ah sidoo kale ciridkana waa inuu mataqaana noqdaa xibin aada u fayow sababta waa xibinta ilaalisa ama ku taxan yihiin ama ay ku suran yihiin mataqaanaa celisa ilka haweeye iyo lafta ka hooseysa marka intaba inay caafimaad qabaan ayaa aada u wanaagsan oona lana ilaaliyo sida loo dhowri kara markaa
sida loo dhowri karo marka ugu hore sidaa ognahay caafimaadka jirka baniaadamka oo dhan wuxuu u baahan yahay wax yaraha ka hortag afka ka hortagiisa waxaa weeye haddii aan soo koobo marar badan waan sheegnay shan qodob ayuu ka kooban yahay marka ugu horeysa waxaa weeye cuntada in la iska ilaaliyo cuntada macmacaanka caruurtana laga ilaaliyo ta labaad waxaa waaye afka caafima nadaafadiisa oo si fiican loo ilaaliyo oo la isticmaalo buraashka iyo cadayga iyo iyo agabka kaleeto oo loogu talagalay oo ilkaa lag lagu nadiifiyo dhowr jeer maalintii siiba markii mar kastoo cunto la cunayo iyo habeenkii tan saddexaad waxaa weeye in dakhtarka lala xiriiro lixdii biloodba mar si uu mataqaana uga hortago ama uu kuu sheego ama laskaga buuxiyo ilkaha marka suuska kusoo bilaabanaya tan shanaad waxaa weeye in la qaato ififaalo la yidhaaho floride oo asagana u fiican caafimaadka marka ay habdhiska ilkaha ilkaha markuu ku milmana uu difaacayo ilkihiina uu sameynayo resistance ama adkeen uu adkeynayo suuskana markaas uu bacteriadana aysan ataagi karin tan ugu dambeysa waxa waaye buuxin la buuxiyo caruurtu markay iskuolka dhigtaan oo gooska ugu horeyso joogtada ah oo soo baxo markay lix sano ay jiraan maxaa yeelay goosaha waa hal maray soo baxaan lamana bedelo gooska ugu horeeya wuxuu soo baxayaa lix sano marka ubadka uu jiro markaasoo asaga iskiisa isku ilaalin karin marka waxaa la rabaa dhakhtar in la geeyo oo la buuxiyo oo si uusan u ataagin bacteriada isuuska shantaas qodob haddii la mataqaanaa lagu dadaalo ilkihii mataqaana caafimaadkooda muddo badan wuxuu noqonayaa mid oo sax ah inkastoo cuduro kaleeto sidaa maanta sheegi doono oo mataqaanaa arrinta aan ka hadli doono maanta mawduuca ka hadli doono uu yahay meel kaleeto jirooyin kaleeto xataa inay saameyn karaan inta hadda aniga aan sheegay waxaa waaye intii afka dhexdiisa jirada ku dhici laheyd laakiin nasiib darro jirooyin guud ayaa jira oo saameynaya caafimaadka afka oo hadda aan ka hadli doono
waa sida aad sheegtay mawduuca miiska toddobaadkan inoo saaranaaba waxaan kaga hadli doonaa saameynta cudurada guud ay ku yeelan karaan afka marka cudurada guud ee afka saameynta ku yeelan karaa si guud haddii aada gud marto
run ahaantii horta sidaa ogtihiin dhakhaatiirta xirfad kasta ha lahaadeene waxaa loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan dhakhtarka ilkahana waa dhakhtar ma aha oo keligiisii iska shaqeeya ama keligiisii daawo qora ama ilkaha daaweeya balse waxaa waaye dhakhtar oo dhakhaatiirta kaleeto la shaqeeya ayagana ee referent ay u sameeyaan consultation ay lasoo sameeyaan asagana wixii markaas oo u baaha dhakhaatiirta guud oo loo baahan yahay inuu la xiriiro oo bukaanka kala xiriiro waxay ay qabaan maxaa yeele cuduro waxaa jira oo ilkaha la daaweyn karin haddii cudurkaas guud lasoo daaweynin marka hore marka cudur cuduradaas oo way badan yihiin inta kuma soo koobi karno laakiin inta muhiimka ah ayaan rabaa inaan xuso waxaa ka mid ah cudurka aada u faafsan oo dunida ku faafsan soomaaliyana aada ugu faafsan oo kaa la yidhaaho kaadi macaanka ama kaadi sikarowga ama diabeticska la yidhaaho waxaa kaloo ka mid ah cuduradaas guud oo saameynaya afka waxaa ka mid ah cuduro laiska qaado sida cudurka xun oo mataqaanaa laiska qaado oo la yidhaaho h i v cudurka samabada sidoo kale cudurada samabada ku dhaca sidoo kaleeto ayagana saameyn ayay af ku leeyihiin cudurada qinjirada ku dhaco hormonal diseaska ayagana waxay ku leeyihiin saameyn afkay ku leeyihiin iyo dumarka markay uurka qaadaan markay uurka qaadaan ayagana isbedel ayaa dhacaya isbedelkaas wuxuu keenayaa in afka maaragtay cudurka afkooda isbedelo ciridkana dhiig iyo waxaa lagu arko calaamooyin lagu arko marka dhalaan waxaa laga yaabaa in calaamadii wax lagu arkaayay oo ka baaba'o laakiin markii waktiga uurka ayaa loo baahan yahay ayagana in la daryeelo oo calaamooyinkaas laga laga yareeya xoogaa
waa mahadsan tahay doctore waxaad la socotaan barnaamijka talada dhakhtarka warbaahinta himilo boqol laba dhibic shan ma gaartiis ayaad dhegaystayaal kala socotaan doctor cumar sheekh maxamed cadow ayaa marti inoogu ah waxaan kaga hadlaynaa toddobaadkan saamaynta cudurada guud ay ku yeelan karaan caafimaadka afka doctore cudurada aada sheegtay oo dhowrka ahaa waxaa ugu horreeyey kaadi macaanka ama macaanka si guud markaan u fiirino marka saamaynta uu afka uu ku yeelan karo
horta sidaa ogtihiin mataqaanaa aan jaamacadaha iyo kasheeg ardada oo medicine ka dhigata iyo dadka xataa maaragtay guud oo dhakhaatiirtu ay dadka maxay u sheegaan maxay afka bugaanka xataa waxyaabo badan ayay dadka laga yaaba inay si sax ay u og yihiin kaade macaanku waxaa yidhaahaa cudur waa cudur hal cudur keliya maaha waa cudur oo la yidhaaho afka qalaad syndrom syndrom waxaa weeye cudur oo qaba calaamooyin fara badan calaamooyinkaas oo faraha badan waxaa ka mid ah isbedelka oo cudurkaas u keeni karo afka qofka kaalimacaanka qabo suuska uu kusoo badanaya oo ilkaha ayaa uu saameynaya ciridka uu xanuunsanaya maxaa yeelay isbedelka physiopathology la yidhaaha oo oo mataqaana kaalimacaanka ayaa waxaa ka mid ah xidida yeeran inuu saameeyo u bedelo waxaa kaloo ka mid ah in uu marmarka qaarkiisa oo xataa lafta hoose oo supportiga u ah ilkaha inay waxyeelo gaarto kadibna ilkihii ay bilaabaan inay dhaqdhaqaaqaan ay bilaabaan waxaa kaloo ka mid ah isbedelkaas in afka hawadiisii isbedelo oo qofka riixdiisa ee isbedesho marka inta ugu waaweyn intaas waaye marka haddii ay kaalimcaankii qofkii oo daawadii iyo kahortagkii iyo daryeelkii loo sheegay ama daawada uu qaadanayo oo uu sameeyo uu qaato dhakhtarka ilkahana uu u tago sidii wixii looga yareeyo wixii waa yaraanayaan markii la xaliyo jiradiina waxaa laga yaabaa afkii inuu caafimaadkiisi usoo laabto laakiin haddii oo sankortii ay markasta badan tahay qofkiina uusan raacin dardaarankii dhakhaatiirta cuntada wixii dhibaaya oo sonkorta kor u qaadaya sidii sonkorta caadiga oo iska ilaalinin waxaa laga yaabaa in cudurkii uu kusii bato afkii ilkihina ay ka dhacaan marka calaamooyinkaas ayaa ugu waaweyn calaamooyinka oo afka laga arko marmarka qaarkiisa dhakhtarka ilkaha markuu arko calaamooyin qaarkood oo carabka ama ciridka ah waxaa laga yaabaa isaga inuu ugu horeeya ninka ka shakiyo inuu ka shakiyo yihaaho waxaa laga yaabaa qofka beshik inuu sheego bukaanka oo yihaaho waxaa laga yaabaa miska baartay kaadida kaadi maxaan ayaa laga yaabaa inaa qabtida iska soo baarta marka sidaas awgeed ayaa mataqaanaa afkii baaritaankiisu ama in dhakhtarkii uu fiiriyo muhiim ugu yahay xataa jirooyinka guud oo qofka uu qabi karo
doctore waxaan rabaa dabcan waxaad tahay dhakhtar si gaara ugu takhasusay culumta la xiriirta ilkaha iyo daamanka laga yaab dadka barnaamijka dhegeysanaya inuu ka mid yahay qof qaba cudurka macaanka ama kaadi macaanka sida aad sheegtayna dhakhtarkiisii u tegey sababihii iyo dawooyinkii iyo sida loo dhimi lahaa sokortiisa loo siiyey talooyinkii lasoo siiyey sameeya haddana astaamahan kale oo aada sheegto oo afka laga arki karo qaba ka doctor ahaan adigoo qofkaas uu ku yimid oo kale haddii aan ka soo qaadno maxaa taloo siin lahayd
waa su-aal meesha ku jirta waxaan talo siin lahaa marka u horeyso dhakhtarka naftiisa oo ilkaha maaragtay ayaa laga rabaa inuu qofkan la xidhiidho dhakhtarka daaweeya maxaa yeele calaamooyinkan anaga aan sheegayno waa in dhakhtarka ilkaha uu u diraa qofkan haddii baaritaankii uu noqdo inuu cudurkii uu qabo in oo dhakhtarkiisa guud inuu u diro maxaa yeelay waxaa laga yaabaa marmarka qaarkiis anigu hadda waxaan ahay dhakhtar guud aan ahaan jiray takhasuskeyga waaye cuduradan afka iyo qaliinka laakiin waxaa laga yaabaa dentista oo bachelorkiisa caadi dentistry uu yahay inuusa wakti u helin inuu mataqaanaa daaweeyo oo waxaanu taba karo sidaas awgeed laakiin inuu u diro oo mataqaana yihaaho dhakhtar guud tag oo ha kusoo daaweeyo wax meesha ku jira waaye kadibna ay isla shaqeeyaan dhakhtarkii ilkaha iyo kii mataqaanaa guud oo beshinka oo noqdo beshin oo lawada meel kasta laga daaweeyo marka waxaad leedahay eh, labada dhakhtar waa inay xiriir ka dhexeeyaan oo dhakhtarkan markii loo diro dabcan dawadii iyo baaritaankii uu kusoo sameeyey caddaymahoodii uu la yimaado dhakhtarka kale ha siiba ma arkno eh, cudur guud qofka haddii aad kaga shakisid Mm.
waa in dhakhtar guud aad referal u samaysid Eh, s- hadday suuragelayso eh, beshinka ama mataqaana bukaanka waa in eh, waxaa wanaagsan inay samaystaan hal dhakhtar oo loo raaco oo laga weydiiyo eh, muxuu ahay axwaalkiisa caafimaadee inkastoo hadda eh, soomaaliya ay saas adag tahay oo dadka dhakhaatiir badan ay daaweeyaan haddana dhakhtarka qofka hadduu hal dhakhtar qabo markii wax lagu arko inta aan laga daaweyn ilkaha xa- xa- eh, daawadooda aan la gelin treatmentigooda waxaa loo diraa da- dhakhtarkiisa guud si oo loo dejiyo cuduradaas guud oo lagu arkay maxaa yeele cuduradaas guud oo la da- la daaweynin Mhm.
ama heerkooda la ogaanin afka waxba lagama qaban karo marka hore marka waa isku xiran yihiin waa isku xiran yihiin markii dhakhtarka uu soo fasaxo uu yidhaaho dhakhtar okay markan muxuu ahaaye waa eh, dhakhtarkii waa eh, bukaanku waa daaweeyey adiga eh, daawe herbadihii wixii laga saara ilkii ka saar Eh, markaas kadib ayaa muxuu ahaaye eh, dhakhtarka ilkaha soo gelaya sidoo kale dumarka markay uurka leeyihiin eh, inta qofka uusan ka daaweynin cuduradii calaamooyinka uu ku arkay afka waa inuu la xiriiraa qofkan dumarka ah eh, dhakhtaradeedii ama dhakhtarkeedii oo dumarka inuu soo fasaxo yidhaaho heerkaas umar anaa la socda eh, arrintaas mataqaanaa waa ka waa ka daaweyn kartaa ama daawadaas waa siin kartaa Eh, talo in mataqaanaa la kala qaato oo markaas kabacdi qof baa haya qofkan eh, xog xogteedii xogta markii laga helo kadibna markaas dejistaha inuu markaas oo oo afkii wixii uu ku Oo halkaas oo ka daaweeyo.
tixraaco.
Ha. marka waxaad moodaa maaragtay Ficlan inay eh, isku xiran yihiin.
in lais- ah, ay isku xiran yihiin Mhm.
oo daawada guud iyo dhakhtarka ilkaha aada iyo aad Mar walbaba.
loo baahan inay wada shaqeyn ka dhexeyso mar walba labada labada dhinac Aad iyo dabcan dhegeystayaasha waan filayaa inay iyana ka faa'iidaysteen eh, kuwa la socda barnaamijka Eh, toddobaadkan eh, waxaan kaga hadlaynaa barnaamijka talada dhakhtarka saameynta cudurrada guud ay ku yeelan karaan afka adiguna dhegeysta waad inala soo wadaagi kartaa weydiintaada la xiriirta ciwaanka miiska inoo saaran weliba waxaan jecelnahay inaad inala dhowrto ciwaanka oo aadan ka bixin oo meel kale aadan aadin durbaba doctora dhegeysta ayaa ina soo wacay fursadda ayaan siinaynaa hallow dhegeyste wacalaykum asalaam codkaada haddii aad wax farsaro u qaadi karto way ficnaan lahayd
waa magaceedu waa axmed abuukar axmed abuukar waa waxaa weydiin lahaa adiga halkee inagala s- eh, inaga soo wacaysaa su-aasha waxay tahay dhakhtarka aan weydiinayo axmed abuukar waa- waa- hore usoo gal codkaagana xoogaa yara sare u qaad halka aad inaga soo wacaysana inoo sheeg waa dadka- dhakhtarka aan weydiin lahaa eh, afka salaan mur qaarkood la fiiraayo oo kale maxaa aanba soomaalidana u yaqaanaan jiranka maxaa jaabu ah
Mm. taas ayaa weydiin lahayd Mm. doctor cumar dabcan waa uu ku maqlaa doctora dhegeystaha axmed wuxuu leeyahay eh, cudurada afka ku dhaca waxaa ka mid a yeridka Mm, maxaa dawo u ah sidee looga hortagi karaa
Eh, waa sax marka hadda aan ka hadlaynay eh, cudurada eh, dadweynaha na dhegeysanaya Mhm.
kolleyba dabcan waxay naga filanayeen eh, cudur markaa ka hadalno daawadiisa Mhm, mhm. iyo sida looga hortagi karaa yiriska looga hortegi karo Mhm.
marka yiridka oo hataa cuduradii aan soo sheegnay badankoodu calaamo u ah qofka markuu qabo eh, kaalimacaanka eh, ciridka ayaa laga arkaya Eh, markuu qabo k- eh, cuduradaha keliyaha waxaa laga laga yaaba ciridka inuu ka bararo ama waxyaaba calaamooyin ciridka lagu arko Eh, cuduro oo beerka galo cudurada beeraha beerka galo Mhm.
asagana sidoo kale ciridka ayaa laga arkaya Eh, cudurada layska qaado cudurada layska qaado oo uu u wen yahay h i v-ga ama idska Eh, calaamooyin badan ayaa jira oo afka laga arkayo oo qofka buka eh, jiraas qabo oo oo ugu horeeyo ciridka oo dhiiga iyo ciridka oo barara cudurka cudurada sambabada sidoo kale marka cuduradaasoo dhan eh, waxaa weeye kuwa guud oo laakiin yiridkeena yiridkeena marka ciridka marka ku dhaco yirid waayo af soomaali Eh, tan kale boqolkiiba siddeetan sagaashan yiridka wuxuu ka yimaadaa afka maxaa yeele, eh, cudur guudna wuu keenaa afkana toosa ugu yimaada ayadoo nadaafad daro iyo waxyaabo kaleeto qofka uu ku- u keeni karo Eh, maxaa u daawaa marka Mhm.
waxaa u daawaa markii oo cu- cudurka ama yuridka uu keeno cudur guud waa inaa cudurkaas la daaweeya marka hore cudurkaas guud baa la daaweeya yuridka haddii kaadamcaan uu keenay kaadamcaanka in la kontaroolo la daaweeyo waayo oo sokortii hoos loo dhigo oo dhakhtarkii guud oo oo daaweeyo oo markaas kadib qo- bashankiina uu eh, bukaankii u raaco talada la siiyey oo sokortii laga yareeyo oo daryeel loogu sii daro kahortag loogu sii daro taasaa u daawa yuridkii markaa uu re- uu reysanaya iyo wixii lo kale oo luqulqasho iyo waxaas oo la sameeya haddii cudurkii eh, yuridka uu keenay afka uu ka yimid badankii afka uu ka imaanaya asagana dhakhtarka dentista ayay markaa hawshaa u taalla inuu dhakhtarkii eh, daaweeyo daawadii u qoro daaweynaa jiro oo specific ah la qoro iyo nadaafadda afka oo marka hore dentista u sameeyo maxaa yeelay eh, badi ciridka oo barara ama dhiiga ama oo bug oo mataqaana yurid ku dhaca wuxuu ka yimaadaa nadaafadda oo s- ka qaldan qofka nadaafadan hadda waxaa ognahay qof weyn looma sheegayo sida ilkaha u nadiifinaaye qaabkii ayaa ka qaldami kara ama agabkii aana u dhammayn oo ilkaha lagu nadiifinaayey waxaa laga yaabaa caday keligiis inuu isticmaalo laakiin brushn waa loo baahan yahay marka carabkana meelu cadaygana meeluu anfacaa brushkana meel kaleetu anfaca waxaa laga yaabaa inuu ilkiisa isdul saaran yihiin oo u baahan yahay flooskii ama duntii oo ilkaha la dhexgelinayo ama sakiin loo baahan yahay inuu isticmaalo waxaa laga yaabaa qofka inuu mataqaanaa oo oo- oo- oo cudur gaara uu qabo ee, ee, oosan awood u lahayn inuu isticmaalo buraashada iyo wixii oo u baahan yahay burash oo mashiin ah oo oo oo- oo mataqaana wareeganaya oo oo- oo u- u sahliya marka waxa waaye marka qofba oo inuu isku cabiraa wixii oo u baahnaa agabka u baahnaa afka nadaafadiisa haddii marka intaas oo afkii qofka si fiican u nadiifin waayo markaas ama voluntary ha ka ahaado oo mataqaanaa oo oo ha ilaabo ama ha- habkii ha ka maqnaadee yiridaa ku dhacaa iyo suus marka boqolkiiba sagaashan eh, cuduradaas oo afka suuska iyo yiridka afka nadaafad la-aantaasi ka yimaada
dhegeyste ayaa qadka mar kale ku jira halo dhegeyste
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga barnaamijka baasiinada iyo dhakhtarka waxaa leeyahay galab wanaagsan oo ayaansiin oo jooga degmada madiina xaafada alqalow dhakhtarka uu ku mahadsan yahay adigana waa ku mahadsan tahay barnaamijka maanta adkaha iyo cudurada aad ka hadleysaano waad dhegeysa dhakhtarka warbixintiisi iyo talooyinkiisi jazaa allahu khayra jazaa su-aasha aan qabo waxay noqonaysaa saddexa baan waa in dhakhtarka barnaamijka baxay aan ka weydiiyo su-aasha koowaad waxay noqonaysaa kow hore dhakhtarka wuxuu leeyahay cudur walba loo fiirayo cuduradiisa taasi sidee macquul ku tahay qofka haddii cudur walba ku dhaco oo la dhahayo dhakhtarka guud aad maxaa loo sameeyay dhaktaradan oo oo khaasa ah qofka anagu cudurkiisa ilkaha uu yahay sababta loo aadiyo maxay tahay cudurada guud aa laga tago calaaqada ka dhexeyso ilkaha iyo cudurada guud uu sheegayo laakiin cudur walba qofka ku dhaco ma cudur guud inuu soo mara maya khasab ah su-aasha kuwaas taas waa inaa fahamsaansiga su-aasha labaad hadda wuxuu ka dawaajiday in buraashka lagu cadeysto iyo cadayga lagu cadeysto anaga diintiina ayaa khudba noo ah nabi maxamed sala allahu alay wasalam waa inuu sheegay siwaaka ahmiyadda uu leeyahay sidoo kale baaritaan aan la sameeyey waxaan ognahay buraashka xataa hirkaa uu dhaawac u geysto cirabka uu durjiyo marka qaabkee ayaa buraashka lagu cadeysan karaa maadaama shaygan caafimaad dar uu yahay buraashkaas hirkaha uu durjiyo qofka intiisa qaabsan uu ka dhigayo deerka ugu naafada u yihiin su-aasha labaad ayay noqonaysaa su-aasha kale oo saddexaad waxay noqonaysaa waxaan ognahay dad hadda ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu noo sameeyey ilko dabiici ah ama ilko la jiraan ah oo oo- oo caadi ah waxaan aragnaa in dhakhaatiirta hadda ilkaha ay ku xiraan waxyaabo bir ah birtaasi ma laga yaabaa in ciribka naftigeeda ay dhaawac u geysato qofkii oo ka abuurto cirib bug ka abuurto ma laga yaabaa haddii laga eegin macquul tahayna sidee loo warqin karaa dadkaas biraha isticmaalaya dhakhaatiirtaas biraha dadka ugu xirayo
yaasiin ayaad magacaada iigu sheegtay haddii aan qaldanayn Mm. dhegeystaha eh, dabcan waa uu mahadsan yahay eh, degmada wadajir eh, xaafadda ceelqalow ayuu inaga soo wacay doctor saddex su-aal ayuu dhegeystahan ina soo weydiiyey waan kala qaadaynaa midda koowaad wuxuu leeyahay eh, dhakhtarku waxa uu yidhi eh, mar walba oo saameyn laysku arko dhakhtar cudurrada guud hala aado dabcan wuxuu daba joogaa eh, hadalkaagii ahaa mar walba waxaa muhiima qofka markuu isku arko cudur isla markaana uu ka saameeyo afka labada dhakhtar inay iska warqabaan oo dhakhtarka markuu cudurkii baaritaan uu ku sameeyo uu u diro dhakhtarka cudurada guud kadib kaas markii uu soo daaweeyo oo dib ugu soo laabto kii oo tixraac uu halkaa ka qaato marka taas sidee lasku waafajina ayuu leeyahay taas haddii aan ku bismi hormar illaahi raxmaan raxiim horta eh, dhegeystaha aada iyo aada ayaan u mahadnaqayaa Eh, maxaa yeelay ah, marka ugu horeysa uu la socdaa casharkii aan bixinin aada ugu mahadsan yahay tan kale eh, xaqa ayuu u leeyahay in maaragtay oo arrintaas uu ka bixiyo comment inuu ka bixiyo xaq ayuu u leeyahay Eh, balse waxaan isku dayaa inaan eh, qanciyo marka ugu horeyso eh, cudurada afka ku dhaca ma dhihin eh, waa mataqaana oo dhakhtarka guud loo diraayo ma badna maxaa yeelay marka ugu horeysaba waxaan ku yidhi cudurada afka oo dentista shaqada uu ku leeyahay waa boqolkiiba sagaashan ayay yihiin aan ku yidhi oo dhakhtarka dentistaha uu xalinayo waa suus waaye waa yirid waaye waxa waaye isbedel oo carab ku dhaca isbedel oo bashinta daamanka ku dhaca isbedel oo- oo oo eridki ku dhaca Eh, marka intaasoo dhan eh, eh, muxuu ahay waxaa daaweynaya eh, dhakhtarka eh, ilkaha yaysan u ekaan ani inaan xayeysi sameynayo oo rabo dhakhtar dhaqaatirta guud marka hore beshinka inaan u diro maxaa yeele beshinka naftigoo dadka eh, dad badan iska tabar dara ma warwareegi karaan aniguna mataqaanaa dhakhtarkana ma aha in in la yidhaaho mataqaanaa adoo qofka uu ku yimid inaa iska ka daaweysid badi lama dhihi karo mataqaanaa meeshaas aad iyo meeshaas aad already waxaa ku filanba shaybaaradan iyo meelaha loo diraya raajooyinka aan u dirayna ku filan marka aniga ujeedadeedu saas ma ahayn ujeedadeedu wuxuu ahaa eh, boqolkiiba toban beshinkaas oo calaamooyinkaas oo afka lagu arkay ku hoos jiraan cudurro oo guud haddii cudurro guud haddii aan laga daaweynin dhakhtarka dentistaha yiridkaa ma daaweyn karo ma daaweyn karo maxaa yeelay yiridkaas beeskiis meel kale kasoo bilowda daawo kaleetu u baahan yahay haddii cirid aan la daaweyn kaada macaankii aan la kontroolin haddaa cirid daawadiis aan u qoro qof oo kaada macaan qabo aanan fahmin dhakhtar kale guudna aan u dirin haddee ma daaweyn karo interestka waxaan ka fikirayaa bukaanka interestkiisa anay ka fikiraya maogi iyo caafimaadkiisa.
iyo caafimaadkiisa inaan warwareejiyo ma rabin tan kale waxa waaye jirka bini aadamka waa hal weeye ilaah subxaana watacaala waxa waaye jirka bini aadamka wuxuu sameeyey mataqaanaa wuxuu nagu abuuray qurux iyo inuu mataqaanaa isku xiran yahay wada shaqeeyo qofka mataqaanaa xibinba xibinta kale ay ku xiran tahay Eh, murqihii iyo wixii oo dhan ay ku yaalaan qofka hadduu caafimaad qabo lixdii saddexaad qabo Eh, eh, mataqaanaa oo jirkii uu yahay jir isla shaqaynaya waxaa takhasuska loo sameeyey keliya in beeshinka ama bukaanka si fiican loo daaweeyo Eh, sidaas awgeed eh, eh, eh, intaas yar ayaa loo dirayaa muxuu ahay eh, muxuu ahay eh, da- daawada guud tan kale runtiis weeye buraashka horta nabiga calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi lowlaa an ashaqu calaa ummatii la amartu bisiwaak cinda kulli salaat ayuu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam yacni ninka kow ka hadlay nadaafadda afka oo kow bini aadamka dadka uu u digay intaasoo sano ka hor nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayuu ahaa marka annaga haddaan nahay dadka caafimaadka ilkaha ee mataqaanaa ee- ee- ee ku takhasusay ama ka shaqeeya mar kasta annaga ee, xadiidkaas waan xasuusannahay dadkana waa ku boorinaa waa u sheegnaa xadiidkaasi waa muhiim nabigana xataa wuxuu ka hadlay sida miswaaga loo qabsado ayuu ka hadlay xadiidkiisa ma haayo waan sugaaya Waa nin nin baa ay sheego baaritaan igu maqan yahay waan sugaaya wuu- waa waa- waa soo bixi doona xadiidkaas wuu jiraa balse eh, muxuu ahay eh, anaga waxaa kasoo baranay eh, eh, jaamacadda casharada maaragta oo nadaafadana iyo eh, muxuu ahay eh, agabka aan ku sheegayo oo oo hormaray xoogaa miswaaga ugu horeeyo laakiin agabkii maadaama dadkii maaragtay eh, isbedel afka uu ka dhacayo ilka lakab la arkayo suuskii oo mataqaana gooska korkiisa eh, koraayo ilka saas oo qaloocan oo aan la mis- eh, eh, cadiga aan gaarin baaritaana la sameeyey baaritaanka hadda diinteena ogol waa ilaa- mataqaana ilaaha noo gaarayaan baaritaan iyo cilmigii korsano baaritaanka la sameeyey waxaa soo baxday in buraashka oo meel qaarkiis oo gaarayo oo la bedbedelayo oo si wanaagsan oo la ogyahay oo cilmiyeysanoo loo isticmaalayo in uu ka qayb qaadanayo afkii caafimaadkiisa iyo hawadii afka oo qur oo carfna carfta oo oo oo mataqaana aan isbedelin taasna muhiim u waayo maxaa yeele haddii masaajidka xataa la galo maaragtay nabiga alayh isalaatu wasalaam xataa wuxuu ka celiyey dadka muslimiinta tukanaya masaajidka galaayo inay toonta cunaan marka haddii mataqaana wixii meel ka tegaysid oo mataqaanaa adigii aan buraash iyo agab kale haddaan la isticmaalin oo qofka dhibaato u imaanaysa in la isticmaalo waayo mataqaanaa taas marka ayaan u leeyahay mataqaanaa in muxuu ahay buraashkaas halkaasuu ka yimid si gooni ayaana loo isticmaalaa taas marka ayaan mataqaanaa u sheegayaa dhegeystihii su-aashoona weydiiyeyna waa ku mahadsan yahay commentigana waa soo dhaweynayna doctore dhegeystahan waxaan filayaa isaga iyo inta ku ra'yi ahba inay aada kaga qanceen dabcan macluumaad intaas ka badan oo dhanka diiniga haddii ay rabaanna way sii baari karaan oo adduunka hadda waxa uu noqdayba hal qol oo internet ayaaba yaalla marka sidaas ayuu u baari karaa culamo kalena waa ula kaashan karaa annaga caafimaad ahaan uun keliya ayaan ka eegayna xoogga marka laga hadlo saameyntaas su-aal saddexaad ayuu qabay waan u daba dhigaynaa middiisa saddexaad waxay ahayd ilkaha lagu xirayo biraha saameyn ma ku yeelan karaan caafimaadka qofka
bismi illahi raxmaan raxiim ayadana su-aal muhiima waaye horta waxaan arkay waayahan dambe dadka aada ayay u weydiiyaan in ilkaha la xiro hase yeeshee daqiiqado ayaan waxaan rabaa inaan ka hadlo sababaha ilkaha loo xiraayo dhibaatana ma keenaan waa sababo oo fiican oo mataqaanaa qofkii oodidiisa soo saxmaysa ilkaha soo iskugu qabanayo qofka waxaa jiro waxa la yidhaaho class one macnaa oodidda afka ayaa si toosan iskugu xiranta oo dadka qaarkiisna ay qabaan ilaa maadiis laakiin dad badan ayaa waxay qabaan ayagoo kasoo bilaabatay caruurnimo oodidii sax ahaad aan sheegayey ama bilicdii habsamadii afka iskugu toosnaa ama ilkihii isku toosnaanshahooda ama goosihii isku aadankooda ama afka xiritaankiisa ayaa ka khaldan marka taas waay waxay u baahnayd markii ugu horeysaba in oo laga sameeyo ka hortag markii ay caruurnimo ilmaha yaryaray annaga marka ka hortaggaas nasiib uma yeelanin maxaa yeelay sanooyin badan ayaa waxaa qabnay dhakhaatiir la-aan dhakhaatiir dentista la-aan muxuu ahay barakac iyo waxaa dhibaatooyin wax lagu jiray dagaala lagu jiray dhakhaatiirtu marka hadda ayay soo laabanayaan waddanka kusoo laabanayaan caruurtiina ama lama fahamsaneen ama dhakhaatiirtaas ay ka maqnaa in looga hortago ilkahoodoo si habku odidiyo ka halaabaysa oo qalloocanaysa ama si kaleet u socota ama lakab iyo waxaas ilkihii laga raba in laga saaro oo lakab aysan noqonin lagama gaarsiiyin marka qofkii marka wuu ku weynaaday ilkihii waxay noqdeen marka qofkii weynaaday oo wax ka halaysa mid faraxoo qabaa mid afkiya kala qaada mid oo wuxuu qabaa calastri oo ah jaankii oo soo dheer mid waxawaa ilkiyaa soo dheerdheer mid ilkiya waxaa dhuuban dhanxagyaa dhuuban marka qaybo waxyaabo fara badan oo oodidda afka ka qaldan ayaa jira oo qofkii weyn la yimid okay xalku maxaa waaye xalku waxaa waaye ma aha ilka inuu qof dentista u tahay laiska xirxira leh maxaa yeele qaladkaas oo ilkaha ku dhacaya laba nooc waaye iyo ka badan labada nooc ugu waaweyn waxaa weeye isbedel oo ilkaha keliyaha ku dhaco oo la bedeli karo ilkaha la saxi karo iyo isbedel oo daanka naftiisa ku dhaco daankana meesha ilkaha ay ku jiraan marka dhakhtarka markii loo tago marka ugu horeyso inuu iska soo boodo ama codsiga bukaanka uu yeelo ma aha uu yidhaaho ilkaha io xer biraa ku xirxiraaya maaha waa horta u baaraa nooca oo isbedelka oo oodidda oo bukaanka u qabo marka noocyaal fara badan waayo haddii uu yahay nooca ilkaha ilkaha waa la xiraaya ilkaha laisku tutusinaya fanaxi waxa yara khafiif hadduu jiro haddii laakiin qofkan waa weyn waa weynaaday oo marka qaarkiis ilkaha haddii loo xir xataa ma xalis maayo afka wuu kala qaadan yahay waxaa loo baahan yahay qaliin qaliinkana weli anaga hadda mataqaanaa isku habeynaynaa oo mataqaana hadda bibilaabaynaa oo qaliinkaas oo afka lagu toosinayo marka horta oodidda haddii si sax ah ujeedadiisa la fahmo bukaankana la raba in laga daaweeyo dhibaato ma keenayso biraha laakiin afkaas oodadiisa khaladaadka ka jiro biro keliya ma saxayso in la marka hore loo ogaada loo baahay diagnosis la sameeyo oo markaas kabacdi treatmentigii sax ahaa oo martaa loo sameeyo beeshiga loo raadiyo treatmentkaas baaritaankaasna waxa- waxay ka kooban tahay visitada dhakhtarka kow raajooyin badan la saaro sawiro la saaro dhinac iyo horeyba laga saaro kabacdina marka hore warbixin laga soo saaro oo bukaanka loo sheego la yidhaaho isbedelkaas oo ooyada ku dhac oo oo aa qabtid noocaasi noocaas waaye nooc kasta marka daawo gooni uu leeyahay ilaa laga gaaro qaliin
Ee, dhegeyste ayaa qadka ku jira markiisa ayaa isna fursadda siinayna halow dhegeyste
السلام عليكم wacalaykum asalaam magaca iyo deegaanka يعني أنا ما كنت ساعتي عليها دكتور كاسي وأنت تجلسني في حتى دمام على قلبنا mid lamid a horuu soo socda
ما يعيب عن محمد العاقي وكنت بين
maxamed gubta haye sidee looga dhegeysanayaa barnaamijka دون أسرع بدي أنا ساعتي haye su-aasha aada qabto oo aada weydiinayso doctoorka يعني دكتور عقلا لم سأل أنا في قوة هنا ويديو صح.
أقول لك هذا كم سؤال كان عليا شفتها وحاجة تبوش ويقدر الله رجله واحد هذا أنا كنا في وعيه لكن مش موجودة إن dadka meesha ku jiro oo ka soo qaadan doona dabcan wixii ku weyn oo kulay uu qabaa marka ma laga yaabaa ilkaha kale in uu saameyn uu ku yeesho dhawaan aslan wax cilad oo caawiya hadda ka dareemaa ma jirto amaba talada uu siin lahayo hadda sa- inaan sameeyo hilib duban midaas waa mid kuwan Mhm, midda koobaad midda labaad
labaad waxay tahay waa taqaanaa mararka qaarkood hilibkada yidhahda qalin ay dadka gashadaan qaarkood xataa waxaa arkay dad hilibka ayagu u shoogunta qoro haddana qalinkiina Mhm, haddana ilkaan qarinkaana mararka qaar fiican aa galo oo mararka qaarkood waxay sameeyeen mararka qaar wixii aan wanaagsanina mararka qaar kasoo baxda ilkaas oo qolofka oo meesha la jilaa mhm.
qofka ilka qarinka ugu jirna hoosami karaa daktarka isbaraadka haddii uu isku arko dhacaanka aada sheegayso Mm. maxamed waa mahadsan tahay labadaada su-aalba waxaan filayaa doctoorka inuu eh, eh, maxaa la yidhahdaa fahmay doctore eh, dhegeystahan maxamed wuxuu inaga soo wacay gubta waxa uu leeyahay laba su-aal ayuu qabaa midda koobaad haddii aan ku horumarno goos ayaa iga duleela gooskaa iga duleela dhibaato iminka kuma qabo oo xanuunna iguma hayo wax kalena eh, maxaa la yidhahdaa kama tirsanayo laakiin mm, saameyn ma ku yeelan karaa afka iyo ilkaha iyo ciridka iyo
Eh, بسم الله الرحمن الرحيم Eh, mar labaad eh, muxuu ahaay waa kuma dhaqaya ismaaciil Eh, iyo dhegeystaha su-aasha soo weydiiye waa su-aal muhiim ah Eh, su-aashaas jawaabteedii run ahaantii eh, hal galab naguma filna waa cashar weyn wey oo aada u ballaaran hase yeeshee usoo kokoobaya marka u horeyso eh, suuska waa cudur eh, silent ah ama musnaan kugu soo galaayo waa xibinta ili- ili- ilkaha waa xibinta biniaadanka jirka biniaadanka oo ayadoo jiran oo dhaawac ah haddana aan xanuunayn fartaa yar haddii wax kaa gaarto cirbajelkaas muddo isla markii waa xanuunsanaysaa soo maaha laakiin iliga cirbad ku mudmud ma xanuunaayo marka wuxuu ka samaysan yahay laf oo aada u adag marka xibinta eh, qaybta kore oo ilkaha waxaa waaye waxaa loogu talagalay eh, ilaahi subxaana watacaala u- oo mataqaana noogu waa- waa noogu sameeyey noogu manaystay in oo wax kuleel wax qabow wax kasta lagu calaliyo wax adag marka wax oo loogu talagalay waaye maxaa yeele wax yar ha- qabow hadduu uu dareemi lahaa oo neerfaha meesha ka dhibaan lahaa dareenka waxba ma cala- ma calaliyan anaga marka eh, s- suuska markuu ku dhaco wuxuu ku dhacayaa meesha aan dareenka lahayn waa khudmaya waa khudmaya markii oo ilig uu xanuuno waa mar oo leyd ay tahay muddo badan jirid ay ku haysay oo dareenkii oo ilig iliga hoosu kusii jira meesha hadduu gaaro xanuunaya laakiin qofkii wuu qabaa xanuunkii wuuna wuuna ku duleelaa iligii haddaba maxaa saameyn u geeni karaa duleelkaas waxaa uu saameyn u geeni karaa marka ugu horeysaba kasoo bilow casharkii marka hore aan sheeganay goos kaa duleela afka goos hadduu ku jiro oo duleela waa ceeb mana u fiicna bani aadanka inuu ku socdo qof kasta maxaa yeele gooskaas kaa duleela waa good oo raashinka gelaayo oo bacteria gelaayo oo caliyada gelaysa catuufta gelaysa sidee loogu soconayaa marka afkii caafimaad ma qabo afka markuu caafimaad qabo waa inuu ku jiraa ilka ca- oo fayow oo wax calaalin kara lagu qasli karo ilka shaqaynayo mar haddii ilgaa duleelsamo ilgaa ma shaqaynaayo saameyntan waxaa waaye wuu kusii socdaayo hadhow wuu sii socdaa inuu xanuuno maxaa yeele wuu soo bilowda good wey marka hores hawada isbedelaysa haddana iligiyaaba meel dhexe jirida usii maraysa marka saameynta koowaad wuxuu ku yeelanayaa afka iyo iliga hadhownina ma mataqaana qofka haddii mataqaana sidaas oo iskaga sii joogo goosa goosaha kaleeto oo ka madmadoowaada laga yaabaa ina suus kale uu leeyahay mar hadduu hal suus kasoo bilowda suus kaleetan inuu leeyahay laga yaabaa marka saameynta waxaa waaye hal eh, goos haddaan iska daaweynin waxyaabo badan ayaa afkii caafimaad ma qabo bacterias afka ku jirto ayaa waxay keeni kartaa dhibaatooyin kale oo ciridka iyo ilkaha kale
ee su-aal kale uu qabay dhegeystaha maxamed waxa ay ahayd ee, waxa uu yidhi dadka qaar waxay gashtaan qalin qalinka xilliyada qaar waxaa lagu arkaa dhacaan ayuu soo dayayaa marka dhacaankaas uu soo daaynayo qalinkaas sida wax looga qaban karaa
Eh, run ahaantii eh, muxuu ahay eh, ilkaha dadka ka daaweeya soomaaliya ama xamar ka daaweeya eh, muxuu ahay eh, si daro eh, waa dad oo aan ka soo bixin iskuul ka soo bixin oo meelna ka soo baranin laakiin dadkoodii waalidkoodii ama dad waxuu ahaa ka soo bartay taas ma aha ujeedadeedu ma aha anigu inaan mataqaanaa eh, muxuu ahaay eh, eh, mataqaanaa rabo maxaa yeelay eh, dad dadkaas muddo badan ay soo shaqaynayeen si hadda aan ku sheega waxaa waa dhaqaatiirta wax soo baratay hadda ayay wadda kusoo noqonayaan Eh, laakiin eh, runtii waxyaabaha oo la isticmaalayo oo qalinkaas uu ka mid yahay ama waxyaabo kaleeto oo qalinkaas la xiriiro afka caafimaadkiisa uma wanaagsana oo u daran tahay marka eh, eh, dhacaankaas iyo afka xataa hawadiisa isbedesha ama ciridka oo dhibaato ku- oo, eh, ku yimaada intaba waxaa waaye wax aan mataqaanaa oo qofka oo aan aqoonin daryeelka koowaad ama sida eh, mataqaanaa eh, waxyaabaha la isticmaalo afka loo isticmaalo iyo afka baniaadamka caafimaadkiisa iyo caafimaadkaas guud oo la xiriiro waa aan ku sheegay dadaan aqoonin waayo maxaa yeelay eh, markii hore waxaan dhahnay eh, cudurrada guud ayaa waxay a- as- ku- ku leeyihiin saameyn afkay ku leeyihiin laakiin waxaa la arkay cudurrada afka ka bilowda oo saameyn ku yeesha eh, muxuu ahay caafimaadka guud oo ay ka mid yihiin abses oo madaxa oo soo- oo soo daaya waxyaabo kasoo bilowda afka oo dhibaato u keena afka kasoo bilowda ama wax lagu ta- lagu buuxiyey ama wax lagu sameeyey ama ilig la saaray ama eh, eh, wax la daaweyn waayey ama suus oo layska daayey intaba waxay u gudbaayaan wadnaha iyo jirka kaleetay u gudbaayaan waxaa yidhi jirka biniaadamka hal weeye marka eh, annaga marka markii qofku jaamacadda uu ka baxayo eh, waxaa lagula dardaarmaa hal shay marka ugu horeyso eh, bini aadamka waxaa fiican in maaragtay eh, uu raaco waxa la yidhaha ethics ethicska waxaa waaye inaa wax qalad aadan samaynin oo wixii cilmiga oo aa baratid dadka inaa wax ugu tartamooye aadan damage ama dhibaato u gaarsiinin ayaa cilmigaas lagu baraya marka etikada ugu weyn waa tan islaamka waayo bini aadamka waa inaad nabadgeliyeysaa waa inaad marka hore dhibaata u geynin maxaa yeelay adi laguma dhihin qasab ku daawee qofkan waxaa lagu yidhi haddaa awoodid aqoonteeda aad leedahay daawee haddaa aqoonteeda lahayn qof kuu qasbas bale inaad wax qasab wax ku daaweysid waxaa leedahay waxaan ma aqaan aniga laakiin haddii aad qofkan waxii aa u samaysid uu noqdo wax hadhow dhibaato u keenaaya afkiisa iyo ciridkiisa iyo dhacaanka keena ama afka oo hawadiisa isbedelaysa ama cudurkii afka waxyaalada aa gelisay oo wax kaleet usii gudbaaya ama abses qofka uu dhimanaya hadda khalad waayo ammaanadii ma aadan dhoorin iyo islaamnimadii mogtahay etikska islaamkana ma aadan ilaalin marka eh, waxaan eh, eh, aniga aan uga digla dadka aynay mataqaanaa waxyaabahaas oo aan loo baahnayn oo birta ah oo aan loogu talagelin ama qofka allergi ku keena ama dhibaato u keenayo in laga ilaaliyo marka ugu horeyso in iska dhaafo marka in laiska dhaafo marka ugu horeyso maxaa yeelay waxaa la ogaaday badankoodu inay keenaan dhacaan inay keenaan iliga iliga hoose hataa ma arkaysid ciridka ay u keenaan marka waxa waaye eh, taas annaga dhinaceena waaye dadka ilkaha daaweeya Eh, sidoo kale jirooyin badanna waa jiraa oo yatrogen la yidhaaha jirooyinka waxa waaye dhakhaatiirta ay bin- ay u keenaan bukaanka ayaa jira oo badan marka eh, haddii la isticmaalo etiska aan sheegayay oo oo ka islaamka waxaan u malaynayaa waa waa isbedel oo Waa laga dhacaya badbaadaya.
waana la ilaalaya waa waxbaa laga bedelaya baniaadamkana eh, bukaankana wuu badbaadaya ama waa daaweynaysaa ama waxa dhibaato uma uma geysanaysa waxaa leedahay Waxa uu- doctor waa mahadsan tahay dhegeysta ayaa qadka ku jira isaga ayaan eh, markaan siinaynaa fursadiisa halo dhegeyste dhegeystaha qadka ayaa ka go-ay eh, waa ka xunnahay eh, gabagabadii barnaamijka ayaan eh, iminka kusii dhownahay Eh, waana kalaaga mahadcelinaynaa doctor sida quruxda badan oo aad ugu faahfaahisay dhegeystayaasha su-aalihi ayna soo weydiiyeen inkastoo aad moodo in yaro ay ka dadban yihiin mawduucii miiskii noo saarnaa oo ku saabsanaa cudurrada guud saameynta ay ku yeelan karaan afka oo ay si toosa takhasuskaadii ay eh, kaaga faa'iidaysteen dabcan aadna waad uga faa'iidaysay waana kaaga mahad celinaynaa dhegeystahan ayaan markaan siinayna halow dhegeyste Eh, wacalaykum assalaam waxaa fiicnaan lahayd aaladda inaad iska dheerayso adigoo raalliya hore u soo gal magacaaga iyo deegaanka aad inaga soo wacayso
magacaygu waa cabdinuur sidaan idhaahda waxaan joogaa degmada iskinley barkeenley cabdinuur wax yar iska baktiji aaladda ku agtaal
haye waan iska baksiiyey waxaan rabaa inaan istoorka warsadaa adiga istoorka waa islaama ilkaha hooso ah iyo qudmaayo ciribka iyo qudmaayo maxaa macnaha xanuunna migu haya haddaan iska dhaafo oo shibka dhao muxuu keeni karaa wax kasta Mm, cabdinuur su-aasha waan fahamnay Mm, maxaa kale oo tiktorka aad weydiinaysaa
maya halkaas su-aalaa rabaa inaan weydiiyo istoorka ciribkaas qudmaayo rabaa inaan weydiiyo haye eh, waa mahadsantaha cabdinuur tiktor aad maqashaa
Ah, eh, cabdinuur aada iyo aada u mahadsan yahay Eh, marka horeba su-aasha aan weydiin lahaa anigu waxay waxay ahaan lahayd eh, goormaa kugu dambeysay dhakhtar daantiista maxaa yeelay dadka eh, nasiib daro dadkeenna eh, waxay haystaan in la iska soconayo ilkahana caafimaadkooda oo- ama afka caafimaadkiisa Weligiis.
iskiis iskaga weligiis iska soconayo taas arrintu ma aha markaan marka hore bro- programka aan bilaabeynay waxaan dhahnay eh, shan qodob ayaa la rabaa in la raaco shantaas qodob baa wuxuu ka mid ahaa Waxaa ka in mid ahaa dhakhtarka lala dadkiisaha lala xiriiro oo la eh, mataqaanaa la controlo maxaa yeelay nadaafadda oo dhakhtarka uu sameynayo ayaa waxay u baahan tahay lixda bilo- biloodba mar in la sameeyo marka eh, cabdi eh, Cabdinuur.
cabdinuur wuxuu u baahan yahay in eh, laga nadiifiyo eh, waxa la yidhaha calculus oo ilkaha uga dhegan kuwaas ayaa ilkaha hoos u turjinayo muddo badan loona qabaa maxaa yeelay eh, haddii la- waxaa laga yaabaa xataa weligiis inaanu dhakhtar u tegin oo la yidhaaho eh, b- processka oo scalinka ama nadaafadda oo oo qalabka lagu sameeyo in aan loo samayn marka eh, haddii aan laga gaarsiinin wixii waa kusii soconaya marka hadhowna waxaa la gaarayaa ilkihii inay ka dhacaan maxaa yeele ilkaha meesha ay ku jiraan oo lafta ah iyo waxyaabaha supportiga oo ilkaha celinaya ayaa baaba'aya marka hadhow eh, waxaa laga yaabaa ilkihiisa in ay dhaqdhaqaaq bilaabaan hadhowna ay dhacaan eh, marka eh, eh, si degdega ayaan waxaan dhihi lahaa mhm.
in uu eh, Goob caafimaad oo eh, go- dentist goob ah.
caafimaad oo dentista Mm.
oo ba- oo oo fiiriyo Mm.
oo s- eh, si life ugu tago talana uu ka siiyo waxaan hubaa in uu u baahan yahay nadaafadaas Mhm. Eh, halow dhegeyste wacalaykum assalaam magaca iyo deegaanka adigoo soo gaabinaysid su-aalaha aad weydiinayso tiktorka Mm, magacaaga nalay maxamuud halkeed inaga soo wacaysaa yaakshid horuu soo gal eh, shabeellaha dhexe miya warsha horuu soo gal eh, tiktorka su-aal weydiiye
in badan waxa waxaa weydinaya waxaa ila kor xanuunka maxaa u roon iyo ilka xanuunka oo marka wax macaanka la cuno iyo ilka oo gosaa magayaanayo
wa wa waa rajaynayaa doctoorka inuu fahmay weydiintaada doctore gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay haddii aada si kooban dhegeystaha aada uga shaafiso su-aasha ay qabto waxay leedahay macmacaan markaan isticmaalo ilkaha ayaa i xanuuna marka ilkahaasi xanuunaya oo macmacaanka dartood ama dartiisii xanuunaya maxa daawo u ah gabadhan soo wacday aada iyo aada ayaan u mahadcelinayaa su-aashiina weydiisay runtii macmacaanka isticmaalkiisa waxay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha oo laga ilaaliyo oo caafimaadka ilkaha oo dhibaato u keena maxaa yeelay programkii oo shanta qodob ahaa waxaa ugu horreeyay in layska ilaaliyo waxyaabaha macmacaanka ah oo sokorta ku badan tahay in layska ilaaliyo ilkaha caafimaadkoodana waxaa u wanaagsan khudaarta iyo waxyaabaha aan sokorta ku badnayn ayaa u wanaagsan kan kale waxaa la rabaa markii macmacaanka chocolatka oo la isticmaalo in la cadeeyo isla markiiba la cadeeyo caafimaadka ilkaha waxaa u daran cuntada la cuno saddexda wakti oo la cuno mid ka baxsan sida galabtii oo kaleeto ama casri oo kaleeto waxaa mamacaan la cuno taasaa ilkaha suuska keenta badi maxaa qofka saddex jeer hadda wax cuno caadi u cuno wax dhibaato ma jiro laakiin iskooleyda iyo da'yarta waxawaaye markii banaanka ay joogaan iyo galabtii ayay shukulate iyo dhanaca waxaas isticmaalaan taas haddii laga cadeeyo wax mashaakil ma jiro laakiin waxaa laga yaaba mararka qaarkiis in oo laiska ilaabo oo markaas ka bacdina macaankii oo muddo dheer iligii korkiisa uu joogo bacterian uu ku darsoomo markaas iligii uu khadmo dhegeystaha calaamooyinka ay sheegayso magaceed naliyaalwaxaa laga yaabaa haddii mar oo dhalaal ilko ay bilaabeen suus inuu samaysmay ayaa laga yaabaa suuskaasina badi waxaa mid la arka wuu jira ilkaha madoobaado oo markii qofka uu isfiiriyo maraayad isku fiiriyo ama dhakhtarka xataa uu arko meel madow u arko marmarka qaarkiis laakiin ilkaha laba dhexdooda dhexdooda ayuu ku qarsanaan karaa suuskii lamana arkaayo maxaa calaamo u noqonayo qabowga qabowgaa dhibaayo qofka nacnaca markaasuu dhalaalaya marka waxaa laga yaaba hataa ayadana inay u baahan tahay dentist inay u tagto raajane laga saaro si loo arko suuska qarsoon oo dhalaalka u keenayo saasaan kula talin lahaa marka oo xanuunka ku sababay oo xanuunka u sabab ah in markaas suuskaas la daaweeyo dhalaalkaas iyo daawo aad jirto la siiyo dhalaalka ka yareynayo oo lagu cadaysto
guntii gabagabadii barnaamijka ayaan doctora markaan isla soo gaarnay laba su-aal oo aan isku kaa daba dhigayo ayaan rabaa inaan ku weydiiyo oo aan calaamadeeyey inta barnaamijka uu inoo socday labada su-aalba mid ka mid a waxay tahay tusaale qofka waxaad tidhi in qalinka intii laga fogaan karo laga fogaada ayaa wanaagsanaan lahayd walxaan kale macdanta afka loo la gashto incase qofka haddii uu maxaa la yidhahdaa duruufo jira aawadeed uu u gashto siduu ku ilaalin karaa uu caafimaadkiisa mar walba ku dhowran karaa midda labaad waxay ahayd cadagga iyo buraashka in la israaciyo ayaad mar inoo sheegtay oo xiliyo qaar cadayga bas qofka aysan ku filnaan karin oo loo baahan yahay inuu buraashkana raaciyo markaas uu buraashka iyo cadayga uu isku darayo haddii qofka uusan isticmaalin buraashka ama uusan jeclaysan ama uusanba haysanba siduu uga maarmi karaa buraashkaas oo cadayga oo keliya labada kaalinba uu u buuxin karaa hal daqiiqo oo kale haddaad inoogu soo koobto labadaas jawaabtooda aada u wanaagsana lahayd
bismillahi raxmaan raxiim runtii waa su-aal meesha ku jirta waaye haddii aan kusoo koobo jawaabahooda markii aan lahaa qalinka afka la gelinaayo aniga ma dhihin qalinka ma oran maarata qalinka hala iska daayo ma dhihin maxaa qalinka marmarka qaarkiis waxyaabaha ilkaha la geliyo laga sameeyo ayuu ku jira balse markii oo mataqaanaa qalinkaas ilkaha la gelinaayo marka hore ilkaha in laga shaqeeyo caafimaadkooda ayaa loo baahan yahay iliga la gelinaayo waa inuu ahaadaa ilig caafimaad qaba si fiican loo diyaariyey haddii loo baahdo la- laga dilay neerfaha gudaha oo processka root canal treatment la dhahayo la sameeyey Eh, kadibna la hubo inuu muddo dheer waxaan la geliyey uu haynayo marka qofka haddii uusan ahayn dhakhtar ama eh, cashirkiiyo buuxa ama darsiyo buuxa oo afka ku saabsanaa uusan soo baranin waxaa laga yaabaa daryeelkaas inuu ka maqnaado ama ruud kanaalkaas ama daryeelka ilkaha oo si deg dega intuu ilkaha saas uu laba mar u qoro hal qal- qalin saas uu uu- uu- uu geliyo tan kale tayada qalinka xataa in la la arka waayo inuu qofka allergic u yahay in la arka waayo marka waxyaabo badan ayaa eh, u baahan in la in la xiriyo ha Mm.
laakiin qalinka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la isticmaalo qalabka ilkaha loo isticmaalo way fara badan yihin qalinka wuu ku jira laftaa laga hoos mariyaa kabacdina lafta kor oo qofka raba laf cad korkaa loogu shubaa israacinta cadiga iyo brushka Eh, adaga iyo brush israacintiisa eh, eh, horta a- a- agabka oo afka nadaafadiisa anaga hadda eh, caday iyo brush le aan sheegay mugtay wuu badan yahay hadda adiga waa waa yaabi doontaa marka eh, aan ku sheego in ca- nadaafadda afka caruurta loo bilaabo markay dhashtaan Eh, marka caday miyuu gaaray cuniga alka muu qaba brush miyuu gaaray waa maya
calal yar oo faa- ee, gaarsan yiraa ama suuf ayaa looga ayaa loogu ee, loogu cadiyayaa marka buraashka israacina waxaa waaye mid kasta meel gooni ah ayuu afki ka nadiifiyaa maxaa yeele afkii iligii waa in laga soo qaadaa xibin oo dhinac dhinaca kasta laga nadiifinayo iliga dhinacdiisii inta kor usoo baxsan oo ciridka korkiisii soo jirta oo u baahan in la nadiifiyo ilaa ciridka haddii oo- meel lama dhaafi kartid meel lama nadiifi kartid ilkaha dhexdoodana waa nadiifinaysaa oo stikiir iyo iyo duntaa ku nadiifinaysaa ilkaha korena burashaa ku nadiifinaysaa dhinacana waxaad ku nadiifinaysaa ee cadagii carabkana cadiga ku nadiifinaysaa marka carabkana carabka nadaafadiisa toban bir haddii laiska dhaafo bakteria afka ku jirta waa toban jibaarmaysa marka eh, waxaan odhanaha marka in laisku wado waxaasoo dhan waa iskaabaya waxaasoo dhan in la isticma- isticmaalo Eh, cadiga buraashkana kalama maarmo Mhm.
Eh, buraashka eh, si- sida loo isticmaalo waxaa noolaga dartaama noo sheegay oo waayahan dambe nin la yidhahdo bas oo maraykan ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu horeeyey eh, inta jeer ayuu noo sheegay marka loola ana shaqo calaa ummati la- lamartu biswaak cinda kulli salaad waxaa laga wadaa shan jeer inuu nadiifiyo afar iyo labaatanka saac afar iyo labaatan saac ninkan wuxuu leeyahay buraashka saddex jeer oo nagu soo koobay marka waa fahmi doontaa eh, nabiga qe- qaybta oo ka qaatay eh, calayhi salaatu wasalaam marka eh, saa ku mahadsan Mhm, doctore, Eh, waxaan eh, rajeynayaa in oo mataqaanaa ummadana ay mataqaanaa raacaanka hortagaas oo nabiga noogala dardaarmay doctore eh, waad mahadsan tahay weliba in aan lasoo koobi karin ayaan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan oo waqtigaada qaaliga aad inoo siisay Eh, intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka talada dhakhtarka waxaan kaga hadlaynay mawduuca la xiriira ama mawduuc la xiriiray saamaynta caafimaad oo ay cudurrada guud ku yeelan karaan afka waxaa marti inoogu ahaa doctor cumar sheekh maxamed cabdow oo ka howlgala cusbitaalka shaafi oo ku yaala degmada hodan waxa uu sidoo kale yahay doctoorka hormuudka kulliyadda culumta ilkaha iyo daamanka ee jaamacadda banaadir inta barnaamijkan mid lamida toddobaadka dambe aan ku wada kulmi doono waa ismaaciil maxamed samater iyo cabdiraxmaan maawa oo dhanka farsamada inaga caawinayo oo idin leh nabadgelyo duftaan qof waliba u dareema caafimaad